meeshan maxaa ka dhacday maxaan marinay burra municipality chata oon anaka aan joognay burra oon suubinaynay public participation oon ka soo qaadaynay fikrooyinka iyo shicibka burra siday u rabaan municipalityda inay noqoto horta maxaan ku horumarinay reer burra aad baa u mahadsantihiin shalay sida wanaagsan ay fiican ay noo soo dhoweeyeen aad bay ugu mahadsan yihiin ma hadda labaad maxay u noqotay governaaga his excellency nadiif jaamac oo ballantii uu reer burra uu ka qaaday haddana maanta insha allah ilaahay uu noo noo fuliyey waa the third municipality within one year aan suubinay haddaan nahay assembly marka taasaytana maxay tusaysaa assemblyga gaaris inaan aad u shaqaynhayno inaan ummadda gaaris ayna soo dooratay aan u shaqaynhayno devolution macnaheeda maxay ahayd in la gaarsiiyo resources to the lower level taana hadda waxaan arkahayaa way suurtagelahaysaa waayo haddii municipality la suubiyey maxay ka dhigan tahay resourceski iyo wixii kulliba maamulkii inay hoos la aadin aad iyo aad baan u faraxsanahay insha allah reer buraana maxaan leeyahay hambalyo waan ii hambalyaanhaynaa farxad weyn bay noo tahay haddaan nahay gaarisa county assembly maxaan marinaynay jatagii iyo maaragtay reportkii ee keeneen committeeda oo bura municipalitygii loo ansixinayay dhinacayna way ka dhammaatay wax alle wixii loo baahnaa meesha waan marinay meelaha la taageetka la siiyeyna wararka oo dhan waaye ilaa qaxootiyaha uu ku jiro kambicoos iyo maaragtay refugee complex la dhahaa dadka hoos garanhayaan qaxootiga kambicoos iyo iyo muxuu ahaayey xaganeeda saad ogtihiin kambicoos hadda kam ma aha waa laga bedelay settlement bay noqonaysaa ifoto iyo kambicoos macnaheeda waxaa waa integration integration macnaha waxaa waaye dadka locality halkaa degan oo reer calanjuqur iyo areaga dhammaan iyo dhammaan faafiwo fursadda ayagana way ku lahaan doonaan hadduu ilaah yidhaahdo maaragtay special municipalityga laga hadlayo fursadda way lahaan doonaan wayna leeyihiin waxaan u sheegaynaa una ballanqaadana mar walba inaan intuu joogno inaan garab oogu noqono reer gaaris wax walba ay u baahan yihiin serviceka burra baan joognay dadweynihii reer burra aad bay noo soo dhoweeyeen annagana sidii shalay ayaga aan ka ballanqaadnay aqalkeenna waa la mariyey maxaa la dhihi jiray jatag waa la mariyey waxaa kaloo mahad kaas leh governaha garissa county oo arrintii ballanqaadkii uu dad reer burra u sheegay maanta meelmariyey governahan u gudbinaynaa marka annaga way naga gudubtay waan dhammayna shaqadeenna waxaan u gudbinaynaa governaha governahan hadduu alla idmo jamcada wuxuu ku sugan yahay burra isagoo hadduu ilaah yaraha jatagi wareejini doono insha allahu tacaala marka aad baad u mahadsantihiin reer burra aad baan idinku hambalyaynhayaa waxaana rabaa inaad governaha iyo dowladdiisa iyo komitida iyo assemblyga aad usoo ducaysaan insha allah jazakum allahu khayr ilaahay baa mahad iskale maanta waxay noqotay maalin aad iyo aad u farax badan magaalada saddexaad inay noqoto burra municipality burra municipality waxaan aad ugu mahad celinaynaa governaha gaarisa county his excellency nadiif jaamac dadaal dheer u mare oo inuu wada magaalooyinka saddexda magaalo isku si uu u jaanqaaday inuuna ka soo saaro inuu dadka ka faa'iido faa'iidada dadka waxay tusaysaa nin walba maanta inuu heer waxay gaarta tagafana intuu safro u dhaqaala municipalitiga u raadiyo taa aad baan ugu mahad celinaynaa annagoo county assemblyna waxaan caddayna maanta inaan garab u nahay bura municipality oona ugu dambaysayna maanta ilaa wakhtigan xilligan aan hadlayno aan baarlamaanka ka soo baxnay aana dhammaynay sheekadan wabilahi assalamu calaykum ani magaceyga maxamed cabdifarax m c a ridhaab laga soo doortay majority libra gaarisa county assembly waxaan halkan hambalyo ooga diraa reer burra waxaa kaloo ku xujinaya baarlamaankeena hoose ee sida wanaagsan maaragtay u dhaqangeliyeen municipalitiga burra aniga waan ka maqnaa laakiin public participation si fiican baa loo sameeyey reer burrana way soo bannaan baxeen si fiican way ka qayb qaateen hadaladoodii iyo qoraalkoodii ku jira maanta waa la mariyey ayagana taa ha ku abshirsadaan insha allah waxaan halkan ayadana aan mahad ugu celinaya gobanarka sida maaragtay dhaqsida leh ee arrintan ayada ee loo hirgelinaya waayo dhaqaalay wadataa in la daahiyo maaha uuna dareemay sida hadda maaragtay uu ku hirgeliyey mase uu ku sameyn doono lagu ansaaxin doono in dhaqaalaheedii ayadan loo diyaariyo sida municipality kale la mariyey dhadhaab iyo masaraaniba waxaa kaloo dadweynaha u sheegayaa waxaa soo socdaan madoogaashe waxaa kaloo soo socota balanbala waxaan malaynayaa intuusan meel xilkan ilaahay ku cabursado uusan ka bixin in labadaa kale iyo wixii kale ku xigo ayadan uu meesha ayada marin doono guddiga baarlamaanka ee arrintan u xilsaarneed ayagana mahad baan u celinayaa jeeladida iyo tiimkeedii iyo sekretariatkii baarlamaanka shaqada wanaagsan ay qabteen iyo riboortkii maanta aan ku qanacnay ay noo keeneen baarlamaanka annagana aan marinay marka waxaan umalaynaa reer burra waxaan leenahay hambalyo hambalyo iyo reer faafiyo dhammaan in arrintaa ayada ay soo dhoweeyaan isku imaadka annagii taariikh labaatan haddii ilaah yidhaaho in waxaan rabnaa reer burra ay soo bannaan baxaan si fiican farxaddaana la howlgeliy insha allah shaqo culusaa haynay shaqada burga municipality inaan dhammaytirno sida gafanaga uu soo bilaabay oo uu noogu keenay annagana aan ku dhammaytirnay gabalkaa noogu dhacay meeshan reer burra annaga meeshan waxaan shaqo kale kama hayno shaqadiinima haynaa masalaana shaqadooda annagaa qabanay dadaab sidoo kaletay gafanaaga wax alla wuxuu meeshaa keeno uu mara hataa kusoo duduuba annaga waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno oona marino waana marinayna waana u ballan qaadnay maxaan rabaa inaan mahad weyn oo celiyo baarlamaanka gaaris maadaama maanta siday noo garab istaageen ay nala joogeen macal ilaa habeenimadan ilaa aan marino arrinta municipalitiga burra annaga reer burra haddaan ama reer faafi jamac arrintan maanta aada ugu faraxsanahay waa aada ugu faraxsanahay we are very happy about it maadaama municipalitiga burra ay nabad ku hergeshay ilaahay buu waxba kale nalama kulmin wax qalaalaadsana ma jirin wax objectionna ma jirin annaga farxadayna maanta lama soo koobi karo governor gaaris account waxaan leenahay nadiif jaamac aada u mahadsan tahay thank you very much shaqo culusaana la qabatay maana gavana annagana waan ku garab taaganahay